assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeenni xaashi iyo xogta madasha sigistii maanta waxaa barnaamijkeenna inoogu marti ah wasiirka gaashaandhigga iyo amniga weliba ee maamulka khaatumeysta oo soomaaliya corneel ismaaciil axmed cumar oo ku sugan magaalada buuhoodle ee xarunta gobolka cayn saacadda wasiir ugu horeyn kusoo dhawow madasha sigistii waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo waa sidai xaalada guud ee amni ee deegaanada khaatumeysta ee soomaaliya bismillahi araxmaan araxiim waa idin salaamaya werige adiga iyo dhammaan dhegaystayaasha dadka ummadda soomaaliyeed soor iyo dadka reer khaatume halkan iga maqlaya xaaladda guud ee amniga ee mandaqadan khaatumo saaka waa fiican tahay wax dhibaatayii ma jiro waxyaabihii shalay dhacdhace gobolka ka dhacay wax ka dambeeye iyo arramihii hore uuna muddo soo jiitanaya deegaanka dharkeen wax ka dambeeyo deegaanadan hadda ka dhacay saaka ma jiraan intaanu ka xoghayn waa tahay saacada wasiir inteenaan u gelin arrimihii shalay ka dhacay magaalada buuhoodle ee xarunta gobolka cayn waxaa jirtay mashaqo markaasi dad walaalaa udhexeeysa oo ka dhacday deegaanka darkaynga iyo ee koonfurta gobolka sool xaggee ku dambeysay arrintaasu maxaad se ka geysateen ka maamul ahaan saad udejisaan arrintaas aada iyo aad baad umahadsan tahay arrintaasi qaab dhaqan in lagu galo yaanu uga shaqaynay halkana waxaa ka tegay garaad cabdirasaaq garaad soofe iyo suldaan cali iyo wafdi ayaanayaan baa ka baxay oo adigu shan casho lix casho ka hor maalinta arrintaasi dhacday maalintii ka dambeysay deegaankaas ay ku sugan yihiin iyagaana wixii uun dhaqana iyo wixii hawshaa ay ka qaban lahaayeen u fara dhuudhuuban meel wacan bay u maraysaa labadii ciidan way kala qaadeen mid adigu shan kilomitr bay rabeen ay rareen oo dib u rareen dhinaca saaxdheer kuwii kalena waa rarayeen xaaladaasina rajo wacan bay nooga muujiyeen gacantaana hadda lagu hayaa wixii hore wax ka dambeeyaana ma dhicin alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxaanuna aada ugu kalsoonnahay xagga dhaqanka in wax badan lagu badbaadin karo oo halkaa nimanka dhaqanka isugu tegey xaajadooda haddii loo daayo oo meelo badan oo laga docfaruurayaa jire loo daayo guulo badan inay ka gaari doonaan insha allahu bidnillahi karim dadkaas oo isku dhaqan oo isku deg isku deegaan oo isku nool ah arrintooda waa la xallin karayaa haddii docfaruurka laga daayo calaa iyo xaal insha allahu bidnillahi karim waa tahay saacadda wasiir arrintan dadku inta badan waxay leeyihiin arrimo siyaasadeed baa ku lug leh oo dabcan maalinnimadii arrinta ama mashaqadu ka dhacday magaaladaasi dharkaynga iyo isla maalintaas waxaa magaalada laasacaanood oo ay dabcan darkengenyo ka tirsan tahay booqasho ku yimid wafdi hogaaminayo madaxweynaha somaliland axmed silaanyo marka idinku ka maamul ahaan arrintaas maxaad kala socotaan
waa aad baad umahadsan tahay ilaa shan casho ka hor halkan warmurtiyeedanu kasii daynay mudaaharaadkii halkan ballaarnaayo garoonka xabada stadium lagu qabtina waa ku jirtay waan xusay arrintaasi waa jirtaa dad adigu wax magarad ah oo dadka deegaanada kamid ah in agagaa laga soo adeegsaday waxaanu la soconnaa in dad si gaara arrintaa loogu soo adeegsaday ay jirto intii uusan imaano safarkiisa ka horna lasii qorshaynayey arrimahaasi marka waa jiraan markii horena lug bay ku lahaayeen haddana lug bay ku leeyihiin welina arrintaas dhibkaasi way ku hayaan xaaladda nabadgelya ee deegaanada qaybna dee waa haystaan oo iyagaaba ku jira qayb kalena bahal saad la yidhaahdo unbaa ugu furan oo dee wixii ay doonaan ay kaga fushadaan meelo badan oo kamid a deegaanada calaa kulli xaal waa tahay saacadda wasiir arrinta ku saabsan magaalada buuhoodle waxaa shalay ka dhacay markaas isku soo bax ballaaran oo markii dambe gacan ku hadal gacan ka hadal isku bedelay waa waa maxay khasaaraha ka dhashay nafeed iyo maal mashaqadii shalay ka dhacday buuhood aada baad umahadsan tahay annagu arrintii halkaa shalay ka dhacday gacanka hadalku dhinac buu ahaa laba dhinac ma ahayn saddex dhinac ma ahayn arrintaa waa saxayaa niman maleeshiyaada oo gobolkaa bari laga keenay gobolladaa bari laga keenay baa jiro baabuur baroona watay nimankaasi hadda muddo ilaa saddex wiig meelahan ay ku sugnaayeen magaalada haddii ay ku sugnaayeenna waxaa soo gashay kowdii agost maalintaas midha aasaaskii gobollada bari xaaladda magaaladu iyadoo markii horeba iska kacsan oo baabuurtaas ay rabshadabadan ka geysatay meelo kamida magaalada koonayaasheeda iyo kaantaroolada baabuur gobolada bariga u socotay oo qaarkood ay yihiin baabuurta kudaarta qaada si badheeda inta gaari baroona loogu soo qabsaday lacaga lagaga qaatay baada ilaa laba kun oo lacagtan ethiopian money ah arrimahaas oo dhan arrimo faasi soo dhacay bay ahaayeen arrimahaas oo dhan waa soo jiitamayeen shalayto waxay isku dayeen inay qabtaan xafladda garoonkaasa la isugu tegey annagu meeshaanu tagnay haddaanu meeshaa tagnayna waxa weeye war meesha dhibaatada ha laga daayo qoryo baroona abaa laga riday dagaalku halkaasu ka bilaabmay markii dambena ilaa saldhigaa la isla yimi dadka deegaankuna iyagaa masiirkooda leh iyagaana waxaan ilaashanayay dadkaana iyagaa laayay laba gabdhood bay labadaba dhaawaceen dad kaloo dhaawacyo fududihi waa jiraan qayb labaad iyo qayb saddexaad iyo qayb afraad iyo qof shacab oo kale oo aan ahayn maleeshiyada iyo ciddii taabacsaneyd oo xabad riday magaalada ka riday ma jiraan iyaga unbay ahaayeen wixii xabadda ridayey gawaarida ay wateen mid baroona sidii silsilada ay u ridayeen baa dadweynuhu markii dambe qorigii uu ka qaaday silsiladii ay ka furteen arrimahaasi waxa weeye arrimo xog badan weriyayaashuna ay ka hayaan sidaasayna u dhacday haddana xaaladdu waa fiican tahay waana nabadgelyo dagaalkuna ma ahayn mid laba dhinac iyo saddexa ee nimankaasoo rabay un arrintii taleex oo kale uun inay halka ka dhigaan unbay ahayd dhinacaasay ahayd wa
waa tay saacadda wasiir arrintaas weydiintaba waxa weeye magaalada buuhoodle waxaa ku sugan oo ka taliya maamulkiina khaatumo dabcan golo deegaan baa ka jira ciidan booliisa ka abuuran maxaa loo sugayay in mashaqada intaa leeg ama iska horimaadkaas intaa leeg ay geystaan ciidamada puntland ee ka yimid sidaad sheegtay gobolada bari oo aad wax uga qaba weydeen ka maamul ahaan markii hore aad baad u mahadsan tahay inta badan annagu horta waxaanu ku mashquulsannahay oo ahmiyadda iyada ugu ballaarani ay tahay cadowgan laascaanood naga haysta dagaalka iyaga ugu badan ama xogta iyada ugu badan ama wixii xabadaanu ridayno horta halkaasaanu u ridnaayo uma ridno buuhoodle inaanu taleex ka ridno inaanu deegaanadayada dhexdoodana ka ridnana diyaarumanin taas horta waa mid annagu mar walba waxaanu diyaarunahay waxalaala wixii halkaas ku wajahan ama xabadayadu ha noqota ama xoogayagu ha noqota ama xogtayadu ha noqota halkaasay ku wajahan tahay iyaguna waxa ay ku wajahan yihiin waxalaala waxa dadka gudaha sidii loo kala didin lahaa loo dhibaatayn lahaa annagu qaabo badan oo xagga dhaqanka iyo xagga deegaanka ah iyo xagga odayaasha aba muddaa arrintan lagu jiray iyagaana ku dhex jiro oo lahaa mar walba xallin baanu ku gaadhaynaa waxyaabaha hadda ay halkaa ku gaadhina saasay ahayd waxyaabaha mudaharaadyadii hore ay kaga socdeenna saasay ahayd mar haddii in qaab salmiya arrintan looga qabto oo hal qof ama laba qof oo dadkan ka dhintaa waxay waxay kaga wacan iyagoo goob kasta oo kale oo cadow ka haysto kaga dhinta taasaanu anagu mar walba ka doolbidaynay in laga ilaaliyo dhibaatada iyo xabadda dadkani uusan u qabin wax hadeerto muxuu ahaa wanaaga aanu kaga faa'iideyn ama uusan hadda ciddii xabad dhexdooda ka ridana uusan wax kalgacal ugu haynin saasaanu anagu aanan marnaba u rabin xabadi halka ka dhacdo waanu haysanaa ciidan boolisa waa hubaysan yihiin barey noogu suran noogu sugan yihiin laakiin waanu ka xishoonnay inaanu intaanu horkeenno xabad laysla dhaco kafool kafool laysla dhaco arrintaa waanu ka xishoonnay dadkana waa uga turnay iyaga laftoodana waa uga tudaynado waa kuwa iyagii oo cid kale uun dee nagu soo tuurtay wey
waa tahay marka saacad wasiir waxaa la arkayay muuqaalka ciidamo baabuurta tichnikada ku eryanaya ama ku baacinaya dad shacaba dabcan ciidankii dhibaatada geystay ee xabadahaas isticmaalay dadkana yani u isticmaalaya hubkaasi xaggey ku sugan yihiin hadda aad ila hadlayso oo oo subaxnimo horeydii ah hadda ciidamadaasi waxay ku sugan yihiin magaalada meelo koonayaasheeda ay ku sugan yihiin ma joogaan hadda xaaliyan saldhigyadana ma joogaan agagaarkan magaalada gudaheedana ma joogaan ma hubo anigu in dee kolley qorigiina laga furay gaarigiina meel la geliya qorigiina ma hibo arrintaa kuma dambaabi karo laakiin xaaliyan deegaanka ama wado ha noqoto ama meel marxaba baarkin oo gaari ha la dhigo ha noqoto ama meel kale oo la dhigo ha noqoto gawaalidaas hadda kuma sugna xaaliyan
waa tahay xarumihii ay magaalada kaga sugnaay kaga sugnaayeen hadday tahay koonayaasha meelihii ay baraha controolka dhigteen ciidamadaas markay ka yimaadeen dhanka garowe iyo saldhigii dhexe ee magaalada yaa ku sugan hadda oo hay oo gacanta ku haya saldhigga magaalada waxaa ku sugan ciidanka deegaanka ee khaasmaha ku sugan saldhigga ah wa tahay si aysan arrintan mar damba usoo noqonin maxaa tallaaba ah oo maamulkiina iyo dadka deegaanka ama waxgaradka iyo odayaasha magaalada ku sugan maxay qaadeen oo ay kaga hortegayaan dacdadii shalay ka dhacday magaalada oo kale inaysan dib ugu soo noqon dadka shacabka insha allahu biidn illahi karim waa su-aal wanaagsan inaanay soo noqon baanu rajaynaynaa kolley shirarna waa socdaan waxgaradka iyo aqoon-yahanada iyo culimaauddiinka iyo madax dhaqameedka inahaasiba way socdaan ballamana waa jiraan kolley arrimaha laga leeyahay xaalada nabadgelye ee magaaladani cid dad badan bay khusaysaa cid badan bay waxqab daadanayaan cid badan baa dhibaata kasoo gaadaysaa xaalada nabadgelyena waa laga wada hadlayaa shirar baa socda insha allahu biidnillahi kariim waxaanu aada u jecelnahay inaan arrintaasi dib u soo noqonin oo maamul dee garowada looga dabaaldegi waayey kuwa hoodlaka dabaaldegeedu waxa weeyaan iska uun mucjisooyinka un deegaanka ka dhacayo wey insha allah arrintaasi inayna soo noqon un baanu ka shaqayn doonaa insha allahu biidnillahi kariim waa tahay saacad wasiinta haddaynu ka gudubno iska horimaadkii shalay toole ciidamada puntland iyo dadka shacabka ku dhex maray magaalada waxaa jira maamulka khaatumo haatan bishan agost aan kula hadlayo bisheedii sideed iyo labaatan keedii ayaa lagu aasaasay magaalada saxdheer dabcan toddoba iyo labaatan maalmood baa idinka hadhay sanad inuu idin buuxsamo waxyaalihii ugu waaweynaa ee adna ad ka dhawaajisay dadka shacabkuna ay idinka naagulayeen waxaa kamid ah dib u xoreynta deegaanada mar walba tidhahdaan waana laga haystaa maxaa idinka hortaagan inaad holisaan inaad deegaanadaas dib u xoreysa aada baad u mahadsan tahay waa su-aal wanaagsan arrimaha naga hortaagan caqabaduhu ma yara waxaana meesha yaallaa waxa weeye horta sanad inta lagu qaban karayo dawladaha waaweyn baad og tahay sanad inta tallaabada ama stateska ay qaadi karayaan baad la socotaa intay leegyihiin annagu waxaanu isleenahay sanadkaa wax badan baad qabateen waxaa lagu dhacay wadadaas halbowlaha u ah deegaanada la haysto howlgallo badana inay ka dhaceen kuwo kalena hadda ay diyaarsan yihiin goobo fara badan saddex iyo afartan goobood weeye inta dhacay intaas oo mid walba cadowga loo geysto lagu weeraray weeye ilaa iyo kii ugu dambeeyey ee kalabayd ha noqoto weerarkaasina mar walbana wuu socdaa joogtana weeye waxaa kuusoo haray wax badan dee dad badan baana meesha ku jira oo aanaan ka hor dhacayna hadda waa jiraan oo noo qorshaysan oo deegaanada nooga qorshaysan qaabkii gacanta ay usoo geli lahaayeen arrimaha gudaha oo amnigoodu uusan sugnayn oo qaybo badan oo faragelineed oo ay labadaa maamula bariga iyo galbeedku nagu hayaan labadubana waa jiraan oo caqabadaha de hadda kuwaasaa kamid a hadda nagaga furan dhafkayn oo iyaga laftoodu dibadhacooda nagu haya laba magaalo oo madiina magaalo madaxdii ku meel gaarka tahay iyo magaaladii ku xugtay oo labadaba ciidankoodii iyo hawshoodii looga gurman lahaa arrintii nabadeynteedii horena mudday naga qaadatay in labadaa beelood la nabadeeyo halbowleyna u yihiin waxa meesha ka socda marka waxyaabahaas oo dhan baa iska jira oo adigu arrimahaas dib u dhigay laakiin waxaanu aada ugu rajo weynaa haddii ilaahay yidhaahdo wakti dhow in arrintaas mid wax badan oo dadka ka farxiya la gaadho insha allahu biidnillahi kariim qorshayaasha horena waa fuleen kuwo badan oo wacno waa noo diyaarsan yihin calaa iyo ku dhexaad waa tahay saacad wasiir haddaynu arrimaha qaatmo intaa kaga baxano dhanka soomaaliya iyo dowladda federaalka golayaasheeda dhowaan waxay soo ashaaciyeen hadday tahay xukuumadda iyo weliba dabcan golaha shacabkuba in doorashadii hal qof iyo hal cod aysan suura suuragal ka ahayn dalka inay ka qabsoonto kadib saddex sannadood ay xilka hayeen maamulka khaatumo arrintaa waxma iska weydiiseen sideese u aragtaan in lagu fashilmo saddex sano kadib in doorasho la gaarsiiyo dalka soomaaliya maadaama dadka masiirka dalka wax kule aad ka mid tihiin
aada baad u mahadsan tahay arrintaasi horta waxaanu aada usoo dhaweynaynaa in dadkaas soomaaliyeed ay gaadhaan in qof waliba codkiisa uu la baxo oo codkiisa bixiyo haddana waxa weeye duruufo badan badan oo the reality on the ground oo fara badani waa jiraan oo ku xeerani oo dee markaynu soomaali nahay aynu isla ognahay oo cid walba dareenkeeda ay qabto oo mid nabadgelye leh oo mid siyaasadeed leh oo mid dhaqaale leh intuba waa jiraan wax badan oo aan diyaarsanin waa jiraan laakiin annagu ka maamul ahaan arrintaa haddaanu shir uga gelaynaa oo aanu ka soo saaraynaa wixii aragtida iyada ah ee nagaga aadan arrintaa haddii ilaha yidhaahdo arrintaana waxaanu anagu soo dhaweynaynaa mar walba in dadkan codkooda la helo oo cod ay bixiyaan baanu soo dhaweynaynaa sidii waktigu u saamaxaya iyo xaaladeeduna waa meesheeda laakiin dadku way kusoo daaleen maalin walba afar sannadood ama shan sano oo cidlo ku dhammaata oo la yidhaahdo sidii hore haddana qolo ah lasoo ururiyo odayaal ha lasoo ururiyo haddana waxa weeye baarlamaan ha loo kordhiyo arrintaas waxaan isleeyahay muddaynu kusoo daalay duruufuhu iyadoo la ogyahay dhulka ku xeeran oo deegaanadeena soomaali oo dhan haday nahay nagu wada xeeran haba sii kala daraadeen oo haba sii kala jilicsanaadeen oo qaar kuwaa dee deegaanba deegaan buu xagga siyaasadda iyo xagga dhaqaalaha iyo xagga dhaqankaba kasii burburay kuwaasina dadka soomaaliyeed ee codadka laga doonayay kamid yihiin waxaanu aada usoo dhaweyneynaa in horta marka hore la dhamaystiro maamul goboleedyadan iyo wixii ka dhiman la dhamaystiro wixii haray si bal meel itijaaha looga wada qaado oo dadku meel uga wada duulaan oo dadku isu leekaadaan qaabka ay u wada duulayaan codkooda u baxsanayaan waxyaabahaasna kulle wakti bay qaadanayaan qaybo dhimani way jiraan waxaanu si anagu leenahay waa lagama maarmaan in wixii hore shalay wax lagu doortay wax ka duwan lagu doorto alaayixaal ugu dambeyntii su-aasheeda ugu dambaysa waxay noqonaysaa ma u malaynaysaa in wakti badan ayuu madaxweynihii maamulka khaatumo jooga magaalada xamar ee xarunta dalka soomaaliya ma u malaynaysaa in khaatumo xuquuqdii ay ku lahayd dowladda dhexe ee soomaaliyeed ayla haatan ka heshay haddaysan ka helinna waa maxay baad umalaynaysaa waxa kaga gudban inay dowladda soomaaliyeed ku dhaqaaqo inay ku dhiirato inay xuquuqda siiso dadkaasi markaasi madaqada sool sanaag yacan aada baad u mahadsan tahay xuquuqda dadkan khaatumo ka maqan horta ilaa maalintii ingiriis dhulka yimi ilaa maanta way iska daba tegi way iska daba tegayso maalinoo maalin bay sii riyaxaysay oo lalahaa xuquuqda dadkaasi ay iska sii tasoobaysay tanna waxaan isleedahay tii hore wax badan kama duwana rajo badan baanu ka qabnaa xogahaanu annagu ka hayno madaxweynaha iyo ma garanaysaa howlwadeenada halkaa noo jooga in wax badan ay u hagaageen wax badanoo xuquuqdooda kamidana la heli doono muhiim maaha in beri la helo muhiim maaha in saadamba la helo laakiin waxaanu aada ugu rajo weynaa wax badanoo xuquuqdii dadkani ay xaqa ulahaayeen sida gobolada kale sida maamulada kale inay xaq uleeyihiin culaysyo badan oo dawladda federaalka ah oo aynu itaalkeeda iyo awooddeeda isla ognahay la saarayaa wuu jiraa culasyadaasoo kuwa siyaasadeed iyo kuwa dhaqaale labadaba le iyo kuwa military oo meelo kala duwan iyo maqaranaysaa ka haystaa waa jiraan waana wada ognahay culasyadaasi gobolada waqooyi iyo gobolada bariga intaba culaysyo badan bay ku hayaan maamulkan anaguna waa ognahay waxyaabahaasina kulle waxyaabaha waxbay kasii adkaynayaan xaaladaha hadda lagu jiro laakiin waxaanu aada ugu rajo weynahay mas-uuliyadda dadka maamulkaa haya oo dowladda federaalka madaxweynuhu uu madax ka yahay iyo ra-iisul wasaaraha iyo golaheeda baarlamaankuba mas-uuliyad wadareed baa ka saaran deegaankan cidna wixii xaqa in looga gabado maaha hadday tahay mid horumarineed hadday tahay mid dhaqaale sorry mid walba waxaa ka saaran mas-uuliyadbaa ka saaran waxaana isleedahay qofka mas-uulka ahi isagaa dadkan mas-uuliyadiisa qaaday inuu dowladda federaalka raggaa u jooga xaqoodii insha allahu bidnillahi alkariim kamana guri xumin rajo badan baanuguna ka qabnaa insha allahu bidnillahi alkariim waktiyadan soo socda inaanu arrintaas iyadoo midadhala la arko oo hadda xaruubo meel kale ka buuxaa laga yaabaaye qayb dhidmaan oo kuwani buuxsadaan rajadaas iyo iimaankaasba waa lagu weyy aada iyo aad baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa wasiirka amniga ee maamulka khaatuma state cornel ismaaciil axmed cumar oo khadka telefoonka ee madasha sigistiga noogu warramayay isagoo ku sugan magaalada buuhoodle ee xarunta gobolka cayn